kulankan ayaa ahaa mid isxog waraysi ah sidoo kalena looga hadlayay xaaladda ay haatan ku sugan yihiin boqolaal agoon ah kuwaasi oo hay-adda xanaano ka caawinayso waxbarashada qaybaheeda kala duwan iyo baahyaha gaarka ah muddo ka badan lix iyo toban sano kulankan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug waalidiin waxgarad aqoon-yahano qaar ka mid ah macalimiinta wax soo baray carruurtan agoonta ah iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa hay-adda xanaano wakiilka hay-adda xanaano ee gobolka mudug xabiibo maxamuud cabdi ayaa ugu horeyn ka warbixisay kaalinta ay ka qaateen garab istaagga agoonta
maanta waxaan iskugu nimid inaan kala war qaadano maadaama uu noo yimid guddoomiyihii xanaano xanaano maanta meesha ay joogto wax ka soo abaabulay hay-adda xanaano axmed oriye oo ah guddoomiyihii wax soo abaabulay soo abaabulay dhanka kale guddoomiyaha hay-adda xanaano axmed oriye ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha ku dhaliyey in ay caawiyaan boqolaal agoon ah oo maanta ka muuqda magaalada galkacyo xanaano aas-aaskeedu wuxuu bilowday labada kun iyo sideedii xilli aan halkan booqasho ku imid ayaan daraasad iyo kuurgal aan sameeyey waxaan ku ogaaday daruufo adag inay ka jiraan bulshada haysato xilligaasna waxay ahayd xilli saddex sano aan roobdiyano abaar aad iyo aad u daran ay dalka ka jirtay runtii daruufaha gobolka ka jira way badnaayeen laakiin markii ishaydu waxay qabatay agoomaha runtii aan haysan wax daryeelah iyo wax maaragtay waxbarashaa midna taas ayaa ilaahay qalbigayga geliyey indhahayguna ay qabteen waxaan sameeyey ribood baan diyaariyey riboodkiina waxaan ula noqday waddankii aan ka imid jaaliyadii joogtay ee reer norweyd ayaan u soo bandhigay runtii aad iyo aad bay u soo dhoweeyeen qof kastoo maaragtay aan u soo bandhigana aad buu uga daqnaday go-aanna waxaan ku gaarnay inaan organisationka aan rajiis garayno oo dalka norwood ka samayno kabacdana waxqabadkiisa aan ku wajahno magaalada gaalkacyo aan duruufaha adag ku soo arkay gobollada dhan duruufo adag way ka jireen laakiin meesha la wada degan yahay oo dadku u badan yahay gaalkacyo ahayd halkaas baan go-aan ku gaarnay hawsha inaan ka bilowno xabiibo koofurow ayaan maaragtay runtii arrintaas culayska badan dusha ka saaran inaa wakiil nooga noqoto in ilmaha markaan qabanayno ama jadwalkeenna uu yahay ilmo da-duusu tahay siddeed sano ama toban sano ugu weynaa inaan qabanno ilaa dugsi sarena aan maaragtay ka taageerno xagga waxbarashada